habe wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinana kuwada ugu waaweyn somalilan oo sheegtay in ciidamada kula dagaalamaya magaalada laascaanood ay ku jiraan kuwa ka yimaaday dhinaca duuladegaanka soomaalida iyo xukuumadda duuladegaanka oo ka jawaabtay qaar ka mid a culamaa u diinka soomaaliyeed ee ahlusunna waljamaaca oo dhaliilay qaabkay wax u wado wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyey laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi kulan dhaqameed laba maalin ka socday buurka deelaal ee biyo cadde oo lagu soo gebagabeeyey maanta halkaasi gowliyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maanta xarunta dhexe ee hay-adda kulankula qaatay wafdi sare oo ka socdo hay-ad swiidhish ah ee horumarinta caalamiga ah dibaddana waxaa ugu dooroon qarax lagu dilay mas-uul ka tirsan hoggaanka sare ee taalibaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan caawa waa habeen khamiis ay bixayso jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran aan ku bilaabo somalilan ayaa war ay soo saartay waxa ay sheegtay in ciidamada kula dagaalamayo magaalada laascaanood ay ku jiraan ciidamo ka yimaaday dowladeegaanka soomaalida jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegtay in ciidamo ka yimaaday dhulka duula deegaanka soomaalida ethoobiya ay qeyb ay ka yihiin dagaalada ka socdo magaalada laascaanood ee gobolka sool qodobo dhowr ah oo kasoo baxay kulan uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu hogaaminayay islamarkaasina ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada somalilan ayaa lagaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood warmurteedka kulankaasi kasoo baxay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka yimaaday dhulka duuladegaanka soomaalida ethoobiya oo taageerayo dagaalka ay ciidamada somalilan ay kula jiraan xoogaga dadka deegaanka ee ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waa in gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ay ka baxaan ciidamada huwanta ah ee kasoo tallaabay xuduudda caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan sida kuwa maamul goboleedka waa sida kuwa maamul goboleedyada soomaaliyeed aniraadi waa sida maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ciidamada kala duwan ee dowladuhu usoo tababareen dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowladdeegaanka soomaalida ethoobiya ayaa lagu yidhaahday war-saxaafadeed ay soo saartay xukuumadda somalilan kadib kulankii golaha wasiirada ee somalilan maanta somalilan ayaa marar badan maamul goboleedka puntland iyo ciidamada dowladda federaalka ku eedeysay inay qeyb ay ka qaadanayaan dagaalka muddada bisha ah ku dhow ee ka socanayo magaalada laascaanood puntland ayaa horey u beenisay in ciidamadeedu ay ka dagaalamayaan magaalada laascaanood balse dowladeegaanka soomaalida ethoobiya ayaa xukuumadda somalilan markii ugu horreysay eedeen u jeedisay eedeyntaas oo ku aadan inay qeyb ay ka yihiin dagaalka ka socanayo magaalada laascaanood galabnimadii maanta ayay dhinaca kale waxaa eedaasi ka jawaabay xukuumadda dowladeegaanka soomaalida ethoobiya dowladeegaanka soomaalida ethoobiya ayaana waray soo saartay kaga jawaabtay eedeynta ay u jeedisay xukuumadda muuse biixi war-saxaafadeed kasoo baxay dowladeegaanka soomaalida ethoobiya ayaa looga jawaabay eedeyntan oo ay marka hore somalilan u jeedisay xukuumadda dowladeegaanka soomaalida war-saxaafadeedkan waxaa lagu sheegay in ciidan ka socda ismaamulka soomaalida ethoobiya aanay qeyb ka ahayn dagaalada ka dhacaya magaalada laascaanood xukuumadda soomaalida ethoobiya ayaa tilmaamtay in muddo ah in ay markaasi ka gaabsanayeen ka jawaabidda eedaha iyo dacwooyinka isdabajooga ah oo kaga imaanayo dhanka somalilan jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan ayaa sheegtay marsii horeysay in ciidamadan ka yimaaday dowladeegaanka soomaalida ethoobiya ay qeyb ay ka yihiin dagaalka ka socanayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobo dhowr oo kasoo baxay sidaad hordhacaba ku maqasheen kulankii madaxweynaha somalilan muuse biixi maanta uu shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada somalilan ayaana lagaga hadlay xaaladda magaalada laascanood ee gobolka sool warmurtiyeedkan kasoo baxay xukuumadda dowladegaanka soomaalida ethoobiya ayaa iyaduna dhinaceeda gaashaanka u daruurtay warkan kasoo yaray ee somalilan ee ku aadan in ciidamada dhinaca iyo dowladegaanka soomaalida ka yimaaday ay qeybi ka yihiin dagaalada ka socanayo gobolka sool xukuumadda dowladegaanka soomaalidu waxa ay sheegtay in eedahan aanan sal iyo raadka lahayn ee ka imaanayo xukuumadda somalilan wixii ka yimaada mas-uuliyadeedu oo ay qaadayso xukuumadda muuse biixi dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino dhegeystayaal shilay maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen culimaa udiinka soomaaliyeed ee ahlusunna wal-jamaaca ayaa waxa ay si kulul u dhaleeceeyeen siday wax u wado wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya siduu ku waramayo waryahayaga cali aadan
qaar ka mid ah culimmada ahlusunna wal-jamaaca oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay kasoo horjeesteen hanaanka uu wasiir mukhtaar robow ku maamulayo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kulankan ay maanta culimaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca ay isugu yimaadeen magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay mashaa'ikh kala duwan oo ahlusunna wal-jamaaca ah qaar ka mid ah culimmada ayaa kulankan ka hadlay waxaan u damqannay dowladda cusub waxaan u damqannay dadaalada madaxweynuhu oo ku jiro waxaan u damqannay dowladdii laysu raarraadinayo ummaddii soomaaliyeed oo maanta laysu raarraadinayo culummadii loo soo baqa lahaayo inaanay ayadu dagaal aysan ku bilaabin madaxweyne adigaan kugu xushmaynay shirkii culummada soomaaliyeed ee madaxweynuhu uu ku baaqay ee runtii aan arkaynay madaxweyne inuu aad madaxweynuhu aad inuu uga gubgubanayay oo madhabka yacni soomaalidu kun sano kun iyo afar boqoloo sano ku dhowaad ay yacni si midnimada ay ugu dhaqmaysay in madhabkii lagu dhaqmo waxaan aragnay madhabkii in lagu qoray madhabka shaaficiyada ee soomaalidu ku dhaqmeen laakiin saddexda madhaboo kale iyo majaamic kale aa laga sii faa'idinaysa fowdadii hadda loo samaynaayo yacni tiim bara qaran in lagu dhufto dajoonaayo waxaan rabnaa halkan inaan ka iclaamino culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca halkan ay ka iclaamiyaan shirkaasi inaan joojinay wada shaqayntiisi inaan joojinay waxaa keenaya waxay tahay shirkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maaragtay ku baaqay oo lagu samaynayey golihii culummada lagu samaynayey hadafkiisii iyo barnaamijkiisii uu ka wixiyey ujeeddada madaxweynaha shirkaasi uu ka lahaana oo ahay in lagula dagaalamo maaragtay fikrada qaldan ee diinta islaamka si manaaj saxan loo helo iyo diinta meel loogu soo hagaaga loo helo ayaa maaragtay madaxweynuhu ujeeddadiisu ka lahay isagoo u talagashay inuu barnaamijkaas mara habaabiyo ayuu shirkii wuxuu ku sameeyey eex kala faquuq iyo daraysi gaara iyo dad gaara uu ku wada ayuu ku sameeyey khaasatan waxaa la fuqiqay culammadii ahlusunan jamaaca oo suurgalow wayka suurta galaan soomaali madaja xamar waaye wale hallaawoon xamara ku hallaawa gobolada iyo ahlaawsiyaga dhajeeye iyo faydheega goboladana jooga gobolada soomaali mukhtaar roobow wasiirnimadiis mayka ansahiina mayna ka ogolaan isimuu heer banaadira ogolaatan dhiib kamid a ogolaatan culmaha sunna waljamaaca ay o diidanta un o diidanna ya isin ogolaatan baalseeten waa ilaahay mahadisa geeko isinoo laf shiiri isin gede maaratay irbatin shiir hadhaway mukhtaar isin haskalaftano mukhtaar una hasgalnay meeshaan gobolaan una hayne haddaan isgalnay bes ulilatin hoob khiyaano kale siirjar siirgaadaan wasaaradda lakulatalada madina dhiibay amba culmahaada amba amahaada bajarta madaxweynaha soomaaliya dhiibidi talada isu kufadaan gudoomi baarlamaankan dhiibi talada isu kufadaan ugu dambeyn waxaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedka mowqifka culimmada ahlusunna wal-jamaaca sheekh bashiir sheekh cabdulaahi sheekh maxamed rooble baaq iyo baaq iyo go-aamada shirka shirka wuxuu isku raacay go-aamada soo socda o culimmada ahlusunna wal-jamaaca meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba waxay caddaynayaan in ay joojiyeen wada shaqayntii warmukhtaar roobow labo culimmadu waxay soo jeedinayaan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in ay xeeriyaan miradhalka shirkii culimmada soomaaliyeed sida uu shaksiyo badan sida uu ugu dhaqsiha badan wasaaradda iyo dowladnimada looga dhex saaro culammada ahlusunna waljamaaca meel walba oo ay joogaan waa in ay dardargeliyaan dagaalka ka dhanka khawaariijta hubaysan ee ku socdo guud ahaan dalka afar sidoo kale culammada sidoo kale sidaas oo kale culimmada waa in ay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaabka gudaha ee qalinka ku weysa oo ka mid yahay row mansuur shan culimmada wuxuu culimmada wuxuu taageerayaa waxay taageerayaan sida sharafta leh ee wis- ee sida sharafta leh ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta mudane xildhibaan saalax shariif siid cali uu iskaga fogeeyey ku lug lahaanshaha eexda ninjeclaysiga iyo warcaysiga diimeed ee qodobka lixaad ee guddiga culimmada ahlusunna waljamaca waxay abaabka soo jeedinayaan shirweyna oo ay isku imaanayaan culimmada ahlusunna waljamaca dal iyo dibad oo lasoo ilaamin doonaa waqtiga iyo goortaba
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cali aadan axmed dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino kulan dhaqameed laba maalin ka socday burka deelaal ee biyacadeeh ayaa lasoo gebagabeeyey warbixinta warkan waxaa gobolka shabeellada dhexe kasoo diray waryahayaga abuukar deex
toddobiiy toban sano kadib waxaa dib u bilowday ciyaarihii dhaqanka ee soomaalida waxaan ku suganahay deegaanka deelaal oo hoostaga biyacadde gobolka shabeellaha dhexe waxaa halkan ka soconaya kulan dhaqameed ballaaran oo ka mid ah ciyaaraha hiddaha ee dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ah deegaankan muddo fog waxaa gacanta ku hayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin hadda waxaa ku sugan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macwiisle kuwaas oo suuro geliyey in dib ay u soo noqdaan ciyaarihii dhaqanka ee qarniyo dadka soomaalidu ay lahaan jireen
burka deelaale ee hoostaga biya cadde waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan dhaqameed ballaaran oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka soconayay halkaas kulanka oo sanadkiiba mar la qaban jiray ayaan suuro gelin intii ay al-shabaab maamulayeen halkan mana jirin wax isu imaatin caynkan oo kale ah isu imaatinkan ballaaran waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ah ee ku dhaqan dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana inta uu soconayay lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed kala duwan qaar ka mid a waxgaradka iyo ka qaybgalayaashii kulanka ayaa iiga warbixiyey nooca kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay kulankan iyo ciyaartan maha ka socda waxaan ka soo gaarnay odayaashaanyo hore weliba waxaan ka soo gaarnay nabadoonkaanyo gacal maxamuud calasow gacal maxamuud calasow baan ka soo gaarnay maxamuud gacal waa ka- waa aabbihii sadda ayaan ka soo gaarnay nabadoonyadaanyo waa wax naga fac weyn ananka waa wax naga fac weyn waa asali taariikhiya mana laga tegi karo wax laga tagana maaha wa- aniga ma dhalanayn aabbahay ma dhalanayn marka xogahay kulankan la aasaasaay haddanna waxaan jiraa toddobaatan sanaan jiraa anugu aabbahayna ma dhalanayn war taariikhi waaye kulankan waxaa waaye awowayaasha nabadoonyadaanyi aan ka soo gaar waana la ku yaqaan abgaal ismaanoo dhammaan nugu yaqaan waa wax asaliya culamaa udiinow leehay akhyaarow leehay nabadoonyow leehay waa asali si- toddoba iyo toban sanow hadda moog yahay inta oo dib u dhac usu galay
horta tan ilaahaan ku mahadinnay marka ugu horraysa allahan ku mahadinnay dabadeer beesha habarugaalla gaar ahaan cumar cigalle cajiidley aa la yidhaahe yaa kulankaa iska le wax badanaan ka faa'iidnay mid gaar ahaan maahan mid guud ahaan waaye mid gaar ahaan maahe mid guud ahaan waaye waxaa jira wax badan oo oo isku dhunsanaay oo bulshada dhexdeeda ahay oo oo mataqaanaa haddaynan is arag ah waxaa jira oo isdilaaya inay isku bartaan ragga iyo dumarka oo ilaahayaa isku faraxsadaan oy ilaahayaa lagu mahadshahe isla joogaan oo isbartaan oy birri is- isa salaamaan dan baa ku sugan saasay mid gaar ahaan ayaan ku ahaynay mid guud ahaan ku taha marka ugu horre wixii taariikhaha waxaa ka sheekeeyey dadka hore iiga horreeyey muddo qarni ka badan ayaa hawshaanu soo socotay inkastoo ay timid caqabad muddo shan iyo toban sanno ka badan haysatay oo aan laga kulmi waay marka horta waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay nimankaas inay naga dulqaadaan aadaan ugu mahad celinaya awooddan dad iska leh aan intaas la hortaagnaa karaa waa qariib wax saxa ma aha wax la sheegi karana ma aha colka meeshaan isugu yimid asagaaba ku filan wixii intaan ka dambaysa marka hore waan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay in dalkaanu xoroobo aad iyo aadaan ugu mahad celinayna waxaan kaloo ka codsaynaa inay haddana xoojiyaan
aad buu mahadsan yahay waryahayaga abuukardayax warbixintaas ku eegayey kulan dhaqameedka ka dhacay gobolka shabeellada dhexe halkaad warkaasi aad kala socotaan waraadiyaha dalsan ee muqdisho ugu dambeyntiina qarax lagu dilay mas-uul ka tirsan hogaanka sare ee taalibaan ayaa laga soo warinayaa dalka afghanistan gudoomiyaha gobolka belakha ee waqooyiga afghanistan ayaa lagu dilay qarax ka dhacay xafiiskiisa maxamed daawood musamil waa sargaalkii ugu sarreeyey ee la dilo tan iyo markii taalibaan ay xukunka ku soo laabatay sanadkii laba kun koo iyo labaatankii rabshadaha ayaa aada u yaraaday wixii intaasi ka dambeeyey balse waxaa jiray weeraro xiriir ah oo lala beegsanayo shakhsiyaadka caanka ah ee taageersan taalibaan iyo bartilmaameedyo kale oo gudaha afghanistan laga soo wariyey booliiska ayaa sheegay in waxa sababay qaraxaasi aanay caddeen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda balse afhayeenka taalibaan ayaa waxa uu bartiisa twitterka uu ku sheegay in guddoomiyaha uu ku shahiiday qarax ay fuliyeen cadowga islaamka siduu hadalku dhigay waxaa socda baaritaano ayuu hadalkiisa ku sii daray musamil oo ah afhayeenka kooxda taalibaan oo lagu soo waramayo inuu hogaaminayay dagaalka lagula jiro dagaalyahanada dowladda islaamiga ah guud ahaana warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysatahay waa nagayntaa ciddu warka iyagu seego waxay dib kaga heli karaan baraheena internetka tan iyo kulanti daba nabadgelyo
wararka adla haysa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel